waxaan rabnaa inaan maalin walba inaanaan tacsi ku jirin cadowga meeshuu jooga aan kula dirirno waxaan rabnaa gobolka banaadir inuu shaqeeyo inuu mataqaana ku shaqeeyo hay-adihii amniga gobolka banaadir gobolka banaadir wixii loo xil saaray iyo howshow iska lahay ma ahayn inuu siyaasado iyo howlo kale ku jeeda wuxuu ahayo qurxinta beledaynta wanaajinta ilaalinta ammaanka ilaalinta mataqaanaa horumarka gobolka banaadir inay ka shaqayso madaxdeeda guddoomiyaha gobolka banaadir ma aha waxa loo xil saartay gobolka banaadir weye dowladda mataqaana fulinteeda iyada kala xisaala inuu ku shaqeeyo booliiskii inuu ku shaqeeyo nabad sugidii inuu ku shaqeeyo degmooyinkii inuu howlihiisa iyo xilkiisa guto weeye wixii loo magacaabay marka waxaan rajaynaynaa inuu noqdo abaabul degmooyinkii degmo walba dhexdeeda la abaabulo hay-adihii amniga mataqaana booliiskii iyo nabad sugidii la shaqaynaysay iyo isku xiro waxaan dhacaya naguma dhicen dadkeenana kuma dhicen haddii si hoose hoosta hawsha loo daadajiyo laakiin haddaan hawshii laga shaqayno mataqaana aan si fiican loogu dhowaa waxaan isleeyahay dhibku waa nagu soconaa la-ashada dadkeena maalin walba ku socota way nagu soconee waxaan rajaynaynaa in madaxda gobolka banaadir loo xil saaray howl fiican ka qabtaan gobolka